بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuuna الnawowiya sharxii sheekh moxamed ibn saalix alcuthaymiin waxaan soo gaarnay xadiidkii shan iyo tobanaad alxadiiثu alkhamis cashar can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alay slm qaal man kana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم شبن تيمين wuxuu yiri hadalkii rasuulku sal sl uu yihi man kana yu'minu waa jumla shardiya jumlada shardiga ahina shardina sidiisaba jawaab buu u baahan yahay jawaabta jumladaasina waa falyaqul khayra aw liyasmut yani qofkii rumaysan alle iyo maalinkii dambeeyey khayr ha ku hadlo ama iska aamuso man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri qofkii alle iyo maalinkii dambeeyey rumaysan falyaqul khayran khayr ha ku hadlo aw liyasmut ama ha iska aamuso waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri falyukrim jaarahu qofkii alle iyo maalinkii dambeeyey rumaysan qofka deriskiisa ah ha karaameeyo waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri qofkii alle iyo maalinkii dambeeyey rumaysan falyukrim dayfahu ha karaameeyo martidiisa bukhaariyo muslim baa wariyey sheekh ibn cuthaymiin wuxuu yidhi meeshan uu yihi rasuulku sal اlla alay slam man kaana yu'minu haadihi jumlatun shardiya buu leeyahay waa jumlo shardi ah jawaabteeduna falyaqul khayra aw liyasmut ama khayr ha ku hadlo ama iska aamuso siiqadanna wuxuu ku leeyahay waxaa loola jeedaa isku tirtirsiin in hadalkii wanaagsanaa lagu hadlo ama la iska aamuso waaba isagoo yidhi oo kale rasuulku sala alla ly slam haddii aad alle iyo maalinkii dambeeye rumaysan tahay khayr ku hadal ama iska aamus rumaynta la rumaynayo alle iyo maalinkii dambeeyena horaan uga soo hadalnuu leeyahay shiikhu oo xadiidkii jibriil iyo aan uga soo hadalna meeshan uu yihi rasuulku sala allahu alay slam falyaqul khayran khayr ha ku hadlo laamtan waxaa la yidhaahdaa laamul amri baa la yidhaahdaa waa laam wax lagu amro oo ficilkii ay gasho yay amar u beddeshaa khayrkuna waa laba nooc uu yidhi shiikhu khayr hadalkii laftiisii ah oo wax lagu hadlayo laftiisii baa wax wanaagsan ah iyo khayr wixii loola jeeday ah maqsuudkii aada hadalkan ka lahayd hadalkii laftiisii khayrka ku jiraa ama khayrka lagu sheegayaa waa sidii qofku inuu alle xuso oo kale oo subxaana allahi iyo alxamdu lilaahi uu yidhaahdo oo qur-aan akhriyo oo dadkii uu cilmiga baro oo macruufkii dadku uu faro munkarkiina uu ka reebo waxaasi iyagaaba khayr iska ah khayr buu sameeyey khayr buu ku hadlay hadalka laftiisiyaa marka khayra oo wanaaga laakiin wixii wax kale sababtiis wanaag u noqdaahi tusaalihiisu wuxuu yahay inuu hadal ku hadlo isagu si ahaantiisa marka loo fiirsho iyadoon meel kale la fiirin waa khayr lama dhihi karo oo waa hadal iska caadi ah laakiin qasadkii markii uu noqday in dadkii kula fadhiyey aada qalbigooda farax geliso ujeeddadaas yaa khayr ka dhigtay oo wixii khayr bay noqonayaan sababtoo ah waxaa ka dhashay yacnii wehlin aada walaalaha wehlinayso oo aad cidlanimadii ay dareemayeen aad ka fogeynayso iyo in ulfo la helo yani isku dunnaansho iyo kulan macnaha walaalnimo maxaa yeelay shiikhu wuxuu leeyahay haddii aad qolo u timaado oo aada la fadhiisato oo aad garan weyso hadal iska khayr isagu iska ah oo aad muddo iska aamusnaato tan iyo markaad soo gashay ilaa aad ka kacdo meesha waxaa imaanaya xoogaa cidlo cidlay ayaa la dareemayaa isku dunnaanshadii baa maarata waxsi ka noqonayaan laakiin inaad hadashaa wanaagsan hadalkaasi yaanuba noqon isagu hadal yani nafsad ahaantiisa khayr u ah laakiin qasadkaadu marka uu noqday inaad walaalaha iyo dadka kula fadhiya aad qalbigooda farax geliso wuxuu noqday marka wixii khayr buu noqday marka loo fiirsho qasadkii laga lahaa marka waa khayr ligayrihi marka khayr linafsihi maaha yani ujeedadii laga lahaa darteed yuu wixii khayr ku noqonaya khayr isu bedelaya meeshan uu yihi rasuulku sala allahu alay slam aw liyasmut yani ha aamuso yani waxaa lagu fasirayaa macnaha ha aamuso waay macnuhu hadduusan wanaag ku hadlaynin meeshan uu yihi rasuulku sala اllah alay slam waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyukrim jaarahu qofkii alle iyo maalinkii dambeeye rumaysan dariskiisa ha karaameeyo macnaha waa qofka xagga degaanka dariska kaala ah sida daahirkaana waxaa soo gelaya xataa qofka markaad suuqa ka shaqaysanaysaan ama shaqada isla joogtaan dariska kula ah dukaankii kugu dheganaa oo kale maalan laakiin maqsuudka kuwaad wuxuu ka muuqanayaa ama in gurigii loola jeedo qofkii guriga daris kaala ahaa yaa muuqan og buu leeyahay mar kastoo qofkii dariska ahaa wuu kugu dhowaadana xaqiisu waa sii weynaadaa rasuulkuna sala allahu alay slam karaamayntii waa uu iska itlaaqay wax daysan buu ka dhigay waxba kuma xirin waxaas waxaas samee ma dhihine dariskiisa ha karaameeyuu yiri ee ma dhihin lacag uu siiyo ha ku karaameeyo ama sadaqa uu ku sadaqaysto ha ku karaameeyo ama dhar uu siiyo ha ku karaameeyo iyo wixii lamid ah wax alla wixii sharciga ku soo aroora iyagoo mutlaq ah oo iska daysanoon waxba ku xirnayn waxaa loola noqdaa curfigaa loola noqdaa shiikhu wuxuu leeyahay manduumadii fiqiga ahayd waa macnaha waa manduumo isagu uu tiriyey oo usuulu fiqigi iyo qawaacidilfiqhi ka hadlaysa waxaa ku jiray buu leeyahay shiikhu wa kullu maa ataa walam yuxadadii bisharci kalxirsi fa bilcurfi xdudii waxaa la wixii yimid oo soo arooray oo aan sharciga soohdin mucayana loo samaynin iyo wax lagu yaqaano kalxirsi sida waxa xirsiga la yidhaah oo kale yani meesha wax la dhigto oo lagu ilaashado haddii la itlaaqo fa bilcurfi xdudii curfiga waxa la yidhaahdo oo dadku isla yaqaanaan ku soohdimay adigu oo ku xadid oo ku qeyd marka alfaadda soo arooreysa saddex un bay noqotaa in nasku uu kuu caddeeyey waxaan in curfigii loola noqdo markaa curfigii baa loo noqonayaa oo bilmacruufi iyaa soo arooreysa tan labaad waxaad dhici kartaa in naskii uu kuu caddeeyo waxaan in sharcigii loola noqonayo meeshaan sharcigii baa markaa loo noqonayaa inaanan ogaanin in curfi loo noqonayo ama sharci loo noqonayo maxaa la samaynaa markaas curfigi baa loo noqonaya masalan haweentu xuquuqda ay ninkeeda ku leedahay curfigiibaa noo- loo noqonaya oo sharcigii baa sheegay walahunna waxay leeyihin haweenkii mithlu aladii calayhinna wixii iyaga waajibka ku ahayoo saarnaa oo kale bilmacruufi oo macruufay ku- ay leeyihiin wa cala almawluudi lahu kii ilmaha loo dhalay waxaa saaran oo waajib ku ah risquhunna iyaga risqigoodii wa kiswatuhunna iyo marashadoodii bilmacruufi sidii macruufka ahayd wacaashiruuhunna yaa meel kale alla u yiri kula mucaamalooda bilmacruufi si macruufa marka curfigii baa meeshan loo celiyay curfigaa la qabsanaya wixii marka sharcigana loo celiyey sharcigii baan u noqonaynaa haddii maalan caadada dadku ay ahayd in qofku hadduu addoonkiisa iibiyo oo uu yiraa waan iska iibinaa laakiinse walaha anaa iska leh oo mawlahaygu ahaanaya oo ku baaqi noqonaya oo saasna dadka ay ka yeelaan curfigaas ma loo noqonaya maya curfiga loo noqon maayo ee sharcigii baa loo noqonaya sidaa darteed rasuulku sal ly slam shardiga noocaas oo kale waa u buriyey wuxuu yihi qadaa ullahi axaq xukumka alle yaa mudnaanta iskale wa shardullahi awthaq shardiga alle yaana adag oo lagu dhaqmaaya wa inama alwalaau liman actaq walaha waxaa iska leh qofka wax xoreeya dhaxalka oo kale haweentu waxay leedahay qeyb alla u sheegay markay ilmo leedahay iyo markaysan lahayn ama maaragtay eh, raggoodu waxay ilmo leeyihiin ama aysan lahayn marka zawjadu macnaha waxay leedahay nasiib bay leedahay oo marba si ah qeyb bay leedahay marka wixii la dhexlaaya hooyaduna qeyb bay leedahay yani qof walba shuruud buu leeyahay aabbuhuna qeyb buu leeyahay oo alla uu sheegay shardigii yani sharciga ayaa arrinkaas soo hdimeeyey mawaaliiftii iyo dhaxalkii sharci miyaa la dhaafi karaa ama waxaa la dhihi karaa wixii qabiilku ku heshiiyey dhaxalku ha noqdo maya waa in sharcigi loo noqdo sababtoo sharcigi waa caddeeya wix tan saddexaad marka waa maxay waa waxaan sharci iyo curfiba lagu xirin curfi baa loo noqonaya marka waa midda marka tusaalaha uu shiikhu ku sheegay maarata beytkan uu isagu tiriyey oo kalxirzi uu yiri fa bilcurfi xuduudiyi xirzigu waa maxay waa waxa xoolaha lagu ilaaliyo wuuna kala duunaanaya marka meesha xirzigu maaragtay uu ahaanayo iyo waktigiisa iyo xoolaha laftooda waa kala duwan yihiin yacni dahabka iyo qalinka oo kale meesha lagu ilaaliyo oo xirziga u ah ma waxay lamid tahay meesha ariga lagu xareeyo habeenkii shaqo iskuma lah yacni lacagta waxaa la geliyaa sanduuqyo ayaa lagu maaragtay qariyaa oo guryaha gudahoodaa la geliyaa laakiin arigii xerooyin unbaa loo sameeya banaankaas maaragtay la arkaayo curfiga baa marka la duwaaya qof baa marka lacag kuu dhiibtay oo iihay ku yiri lacagtan markaasaad meeshii ariga maaragtay lagu xaraynayey yaad lacagta dhigtay markaasaa tuug yimid oo qaatay lacagti dee lacagta adaa lagaa rabaa sababto meeshii lacagta loogu talagalo lacag lagu ilaalin jiray ma aadan ku xaraynin laakiin haddii aada sanduuq intaad geliso oo aada xirto kadibna tuuggii uu yimaado oo sanduuqii jebiyo oo lacagtii qaato adiga lacagti laguma haysto sababtoo ah curfigii iyo caadadii baa wuxuu keenayaa in meeshaas ay tahay meel lacagtii lagu ilaaliyo waxaan u malaynaa curfigaa waa la fahmay marka ikraamku ma aha wax marka cayn ah oo maadi ah keliya la- la dhihi maayo saas baa lagu karaameeyey qofkan marka cunto la siiyo ama maaragtay lacag la siiyo ama kadaa la karaameeyey keliya la dhihi maayo ee laakiin waxa dadku ay u yaqaanaan ikraam yaa ikraam noqonaya deriska laftiisu waa kala duwan yahay deriska faqiirka ahi waxaa dhici karta markaad cunto siiso oo aad ama quraac ama qadayo u geyso in ay noqonayso sharfid aad sharftay iyo ikraam aad karaamayso kii laakiin xoolaha haysto deriskaadii lacagta haystay yani isaga inaad maaragtay xabad sanduwiij u geyso ikraamkiisu noqon maayo masalan dadka dabaqaad iyo waxbay isticmaalaane qofki marka dabaqadiisu ay hooseyso waxaa dhici karta inuu wax yar ku kaaftoomo qofka laakiin shariifka ah ee shariifka loo yaqaanaahi intaa wax ka badan buu u baahan yahay deriska markaa laga shiikhu wuxuu leeyahay deriska hadda la sheegaayo ma midka kugu dhegan baa mase waa qofka maalan suuqa kula jooga mise waa waa kan kaa soo horjeeda deris maxaa laga wadaa wuxuu leeyahy iyadana curfigii baa loo noqonayaa buu leeyahy sidaa darteed waxaa la wariyey buu yidhi in jaarku uu yahay afartan daarood yani afartan guri oo dhinac kasta ah xagga midigtana afartanka tiri bidix afartanka tiri horay maarat afartanka tiri gadaal afartanka tiri maalan marka waqtigan hadda la jooga arrinkaas waa adag yaha buu leeyahay marka kaas ha soo arooray laakiin ogow axaadiistaasi axaadiis sugan ma aha aljaaru arbacuuna daaran haakada wahaakada wahaakada yani abu hurayra laga warinaya waana marfuuc abu yaclaa wariyey sheekh albani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa daciif jiddan xadiid kaloo marka mursal ahaan loo wariyaa jiro zuhri uu werinaayo abu daawuud maraasiishiisa uu ku wariyey asaakinu min arbaciina daaran jaarun yani qofka afartan guri inta laga gaaro degan waa deris deris uu ku leeyahay waa daciif marka asaguna markaas waxa la yidhi bal afartan daarood maxay tahay markaasu wuxuu yidhi afartan midigta ah iyo afartan bidixda ah iyo afartan hortaada iyo afartan gadaalah marka haddee isagu macnaha saxaabi kama warin waa iska mursal marka laakiin culamada qaarkood mursal ka daliilsadaa saxiix ahaan bay u arkaan laakiin warku wuxuu ku kooban yahay in deriska meesha uu gaaraayo aqwaal fara badan ku soo aroortay laakiin ahlucilmiga muxaqiqiinta waxay leeyihin sida ibnu xajar oo kale kitaabkiisa fatxulbaariga ah waxaan la sohdimeeyey oo afartan guriyo midig kaa xigta iyo wax maarat bidix kaa xiga iyo wax gadaal kaa xiga iyo waa daciif mana ansaxayo buu leeyahy faaahiru ana asawaaba taxdiiduhu bilcurfi buu leeyahy marka sida muuqataa waxay tahay in sida saxda ay tahay in lagu maaragtay qaydo ama lagu xadido ama lagu sohdimeeyo curfigii waxa dadku ay deris u yaqaanaan waa deris kaasaad marka maaragtay ku xisaabtamaysaa oo aada xaqiisii ilaalinaysaa marka deriskiisu deriska macnaha xuquuqdiisu waa wax aada iyo aad u xoog leh haddii la dayacana dembi weyn baa maaratay qofka ugu imaanaya maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwarisuhu yuu leeyahy rasulku sal slam yani jibriil kama zuulin inuu igala dardaarmaayo deriskii ilaa aan u maleeyey inuu maaragtay wax dhaxal siinaayo xadiid kalea marka waxaa jiray isaga isaguna uu leeyahay man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfahu jaa-izatahu yani qofkii alle iyo maalinkii dambeeyey rumaysan ha karaameeyo qofkii martidiisa ahaa jaa-izadiisa marka jaa-izadu waa maxay waa soo dhoweyntii ugu horreysay waa mid gaar ah oo maaratay si gaara loogu dadaalayo markaasa waxaa la yidhi wamaa jaa-izatuhu yaa rasuul allah markaasuu yihi yowmu wa leyla waa habeen iyo maalin waa maalin iyo habeen wadiyaafatu yani martisoorkeena halaatatu ayam waa saddex maalmood saddex maalmood waayo asalku lakiin maalinka hore si gaarah loogu dadaalo famaa kaana waraa'a dalika fahuwa sadaqatun calayh wixii intaa ka badan saddexdaa maalmood ka badan waa sadaqo qofkii uu la baxay la macno tahay hadduu maalmo kasii badan kula sii joogo macnaha wuxuu maaragtay qasabka ugu leeyahay maaha ee adaa sadaqa la baxay walaa yaxilu lahu an yahwiya cindahu xataa yuxrijah mana u banaanaa qofkii martida ahaa ee qofka usoo martiyey inuu iska ag fadhiisto ciddii ilaa maaratay xaraj ay ka dareemaan oo ay dhibsadaan taasina ma u banaana qofkii martida ahaa waqtigii salafka waxay leeyihiin guri baa matalan laisla degan yah markaasaa labadii deris mid ka mid ah marti u imaanaysaa kii kalena debkii waxbaa u saaran dherigii baa u saaran markaasuu kani intuu dherigiis ka soo qaato yuu martidiisii ku marti sooraaya kii markuu dherigiisii waayuu leeyahay yaa qaatay dherigii markaasaa waxaa maaragtay ee qofkii dheriga qaatay baa wuxuu leeyahay annagaa qaadano marti baa noo timid markaasuu leeyahay baaraka allaahu lakum fiiha ama kelimad noocaas oo kale a allah idin barakeeyo wax dhibaba maaragtay uma arko laakiin zamankan deriska dadku way fududeystaan dhibka loo geysto deriskana dadka kale dhibka loo geysto ku dembi ma aha kan maarata deriska loo geysto yaa shiddo badan oo xisaabtiisu ay daran tahay haweentii habeenkii dukan jirtay maalinkiina soomi jirtay macnaha sunnadii ku dadaali jirtay oo acmaal fara badan oo waxsan samayn jirtay oo wax sadaqaysan jirtay laakiin dariskeedu uusan afkeeda ka nabadgeli jirin rasuulku wuxuu yiri sal slam laa khayra fiiha wax khayro ay leedaha male hiya min ahli naar ahlu naarkay kamid tahay buu yiri rasuulka sal slam marka sheekh ibn uthaymin wuxuu leeyahay waqtigii rasuulka sal alla alay slam afartan guri wax yar bay iska ahayd buu ku leeyahay meel aada usii ballaaran ma ahayn laakiin waqtigeenan haddii la yidhaha afartan guri hala fiiriyo de afartan guri waxay bay noqonaysaa tuulo kaamila haddii la yidhaha marka darisku wuxuu noqonayaa afartan guri oo dhinac walba kaa xigta oo guryihin ay yihiin maaragtay daaro waaweyn arrinku waa cuslaanaya buu leeyahy marka sidaa darteed waxaan leenaha buu yidhi haddii xadiidku ansaxo waxaa laga wadaa sidii un xaalku ahaan jiray waqtiga rasuulka sal ly slam haddii xadiidku uusan ansixinna curfigu waan usoo noqonaynaa sida aan sheegnana waa kaa culimadu waxay yihahdeen ma ansixin axaadiista ku soo aroortay yani xadidaadda iyo in maaragtay guryo mucayana la sheego oo midigii bidix iyo hore iyo gadaagii kaa xiga meeshan uu yidhi rasuulku sala alla alay slam qofkii alle iyo maalinkii dambeeye rumaysan qofka martidiisa ha karaameeyo macnaa martidu waa qofkan kugu soo degay qof musaafir ahayoo kale adigu kugu soo degay waaye waxaa waajiba inaad karaamayso oo aad maaragtay sharafto wax dadku ay u yaqaanaan sharfid iyo ikraam ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen martisoorku wuxuu waajib noqonayaa haddii tuulooyinka yaryar la joogo laakiin magaalooyinka waaweyn waajib ma ahan bay yidhaahdeen maxaa yeelay maqaayado iyo hoteello iyo uu qofku aadi karo yuu helayaa laakiin tuulooyinka yaryaraa qofku wuxuu u baahan yahay meeluu ka hoyduu u baahan yahay laakiin shiikhu wuxuu leeyahay culammadu warkaas haba yidhahdeen qaarkood haba yidhaahdaane laakiinse daahirka xadiidku wuxuu tusinayaa inuu caam yahay oo marti haddii kugu soo degto inaad karaamaysaa ay waajib kugu tahay waxyaabaha laga faa'iidaysanaya xadiidka waxaa ka mid a faa'iidada koowaad inay waajib tahay in laga aamuso waxaan khayrka ahayn waxla waxaan khayrka ahayn in laga aamuso inay waajib tahay waa hadalkii rasuulku sal slam uu yidhi man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut xadiidka daahirkiisu marka waa kaa laakiin hadda sida dad ka muuqanaysa waa inaanay waajib ahayn oo hadalka waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood wax khayr ah iyo mid shar ah iyo mid iska laqwi ah oo aan maaragtay la xisaabin khayrku waa kii la doonaaye shartuna waa xaaraan in lagu hadlo yani qofku hadal shara inuu ku hadlo ma banaana ama si ahaantiisa shar ha u ahaado oo ha u maarata xumaado ama waxa ka dhalanaya dartii shar ha u ahaado laqwiguuna waa maxay waa waxaan khayr iyo sharba ahayn laakiin xaaraan maahu ku leeyahay inuu qofku laqwiga ku hadlo laakiin waxa u wanaagsan inuu ka aamuso waxaana la yidhaahdaa haddii hadalku uu yahay qalin aamusku waa dahab badana kelimad uu ku hadlay qof oo qalbigii ka fasaayisay oo dhib weyn u geysatay hadalku gacantaaduu ku jiraa haddaanu carabkaada ka soo bixin haddii uu carabkaada ka soo baxo waxaad haysato ma aha hadhow waa maarata laguu qabsanaya oo laguu xisaabinaya haddii marka arrinku inuu haddii arrinku uu noqdo buu leeyay shiikhu inaan aamusay inaan hadlo oo ay taa u dhaxayso inaan marka aamuskii yaa la dooranayaa buu leeyahy maxaa yeelay isagaa nabadgelyadu ku jirtaa faa'iidada labaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay isku tirtirsiin laysku tirtirsiinaayo oo laysku goorinaayo in carabkii la ilaaliyo waa hadalkii rasuulka sal slm uu yidhi man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qofkii alle iyo maalinkii dambeeye rumaysan khayr ha ku hadlo ama iska aamuso markii rasuulku sala alla alay slam uu mucaad u warramay waxyaaba fara badan u sheegay wuxuu yidhi alaa ukhbiruka bimalaaki dalika kullih alaa ukhbiruka bimilaaki dalika kullih ma waanan kuu sheegaynin midka wax walba kuu kulminaya oo kuu aruurinaya markaasuu wuxuu yidhi mucaad haabaan iri buu leeyahay markaasuu rasuulka sal ly slam carabkiisii qabtay oo wuxuu yidhi kufa calayka haada kan iska qabuu yidhi marka markaase mucaad wuxuu yidhi rasuulka allow oo ma naloo qabanayaa wax aan ku hadlayno wax sahlan buu moodaay moogta markaasuu wuxuu yidhi sakiladka umuka yaa mucaad hooyadaha ku weysa buu yidhi oo ha gablanto وhal ykub الناas في الnaari عlى وujuهihim aw qaala عlى manaakhirihim ilaa xasaaئd alsinatihim oo dadka ma waxaa naarta weji weji ugu tuura oo sabab ugu noqda inay weji weji u galaan ama maaragtay sandulle iyo madax madax u galaan waxaan ka ahayn waxa carabkoodu kasbaday shiikhu marka wuxuu leeyahay ku dadaal inaadan hadlin ilaa meeshii hadalku khayr uu yahay moogi taasaa iimaankaada u xoog badan carabkaadana kuu dhowri og walaalahaana iyo maar dadka kula degan ama kula dhaqmaayana ay markaas yani kaa heebeysanayaan oo aad muxtaram agtooda ka noqonaysaa faa'iidada saddexaad waxay tahay inay waajib tahay in deriskii la dhowro oo la sharfo oo la karaameeyo waa hadalkii uu yidhi rasuulku sal slam man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim jaarahu qofkii alle iyo maalinkii dambeeyey rumaysan deriskiisa ha karaameeyo karaamayntaas marka waa wax iska daysan hadda qayd iyo shardi iyo laguma sheegin qayd iyo shardi laguma xirin maxaa loo noqonaya marka waxaa loo noqonaya curfigi waa loo noqonaya marka qaarkood ikraamka la sheegaya wuxuu noqon karaa inaad deriska u tagto oo soo salaanto oo aad la fadhiisato mararka qaarkoodna wuxuu noqon karaa inaad gurigaada ugu yeerto oo aad markaa karaamayso mararka qaarkoodna ikraamku wuxuu noqon karaa inaad hadiyad siiso arrinku marka wuxuu u noqonayaa curfigii iyo caadadii dadku ay lahaayeen faa'iidada afraad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in diinka islaamku uu yahay diin isi duman in diinka islaamka uu yahay diin isu dunman iyo isu dhowaasho iyo is-aqoonsi diimaha kale laakiin noocaas maaha maxaa yeele waxaa dhici karta inaad diin diin aragto oo dadke dadkeedii ayba dhici kartaba inaysan is-aqoonin oo ay kala tagsan yihiin oo deriskii aanu waxba ka ogeyn wixii maaragtay qofkii kale deriskiisa ahaa la soo gudboonaanayo faa'iida shanaad waxay tahay xadiiska laga qaadanayo inay waajib tahay in martidii la karaameeyo wixii curfigu uu sheegayo ama keenayo inay ikraam yihiin oo taasi maxay ku dhacaysaa buu leeya sheikhu waa inaad kula kulantaa ood ku qaabishaa furfurnaansho iyo faraxsanaan oo aad tiraahdo haye fadal soo dhowow allah ku salaamo iyo cibaarooyin noocaas oo kale ah xadiidka daahirkiisuna waa in halka qof iyo dadka maarata badan boqolba ha gaaraane wax farqiga aysan u dhexaynin sababtoo ah kelimadda dayf waa mufrad hadda dayfahu baa la yidhi marka laakiin waxaa loo idaafeeyey damiir baa loo idaafeeyey marka wixii maaragtay mufradkii loo idaafeeyo wax macrifo ah cumuum buu faa'iideeyaa marka haddii marka marti ay kuu timaado ama ha yaraan ama bataane u karaamee hadba intii awood aada leedahay shiikhu wuxuu leeyahay laakiin haddii gurigii uu cariiri yahay oo aadan martidii meel u helaynin lacag badanna aadan haysanin aada guri maarata martida ugu diyaariso ma kugu filanta inaad tiraahdo warniyahow ama hebelow ama heblaayey aniga gurigaygu waa cariiri waxaana dhici karta ciddani xoogaa inay ku tashwiishiyaan oo aad murtaax meesha ku noqon weyso laakiin bal waa kana ahay boqolkan shilin ama boqolkan doolar ama boqolkan riyaal qaado ama labadan boqol hadba qofka tabartiis intay tahay oo maaragtay hoteelkaas seexo taasi ma ku filantuu leeyahy sheikha inuu qofkii sidaas sameeyo mise kuma filna shiikhu wuxuu leeyahay jawaabtu waxay tahay haddii daruura ay meesha jirto way ku filan tahay laakiin daruura haddaysan jirin shaki kuma jiro in inaad gurigaada soo geliso oo aad soo dhoweyso oo wejigaadu u furfurnaado inay ku fiican tahay karaamaynta oo karaamada halkaas laga dareema ogyahay laakiin haddii daruura ay qofkii waxaasoo kale ku qasabto wax dhiba malhu leeyahay oo iyada lafteedu waa nooc ikraam ah oo qofkaas waa qof ku darajeeyey wabillaahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online